إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومaka darsigaanina wuxuu ka bilaabanayaa su-aasha sideed iyo lixdanaad kitaabka iclaam suna almanshuur ayaan kusoo jirnay liictiqaadi طaa'ifati naajiyati almansuura oo sheekh xaafid ibn axmed xakami uu lahaa marka su-aasha sideed iyo lixdanaad waxay leedahay maa daliilu culuwi اlqahri min alkitaab ilaa waxaan nidhi culuwiga wuxuu u qeybsamaa mid culuwi fowqi ah oo daata ah in alla khalqigiisa uu ka sareeyo midna waa qahri culuwi qahri baa la yidhaahdaa macnaha adkaansho culuwi tusinaya waaye iyo mid la yidhaha culuwi sha'ni marka hadda kii labaad yaan meeshan ka gelaynaa muxuu yahay daliilka ku tusinaya culuwi alqahri oo aayadii qur-aanka ka mid a jawaabtu waxay tahay adiladiisu waa ay badan tahay minhaa qowlu tacaala qowlka allah ka mid a wa huwa alle alqaahiru waa ka adkaada oo addoommadiisa ka adkaada fowqa cibaadihi wa huwa mutadaminun culuwigaas qahriguna macnaha wuxuu kulansanayaa yani fowqa cibaadadaas hadda la sheegay liculuwi alqahri walfowqiyati labadaba culuwi fowqiyada iyo qahriga labadaba aayaddaas waa ku jiraan buu leeyahay iyo wa qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi subxaanah alle yaa ceebo dhan ka hufan huwa alle allaahu waa macbuudkii alwaaxidu ee keliga ahaa alqahaaru ee awoodda badnaa iyo wa qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi maalinka qiyaamaha liman ilmulku lyowm hanashadu maantay u sugan tahay waa maalinka qiyaamaha jawaabtu waxay tahay lilaahi alwaaxid alqahaar allihii keliga ahaa ee wax qahrinaayey ee addoommadiisa maarata qahrinayay iyo wa qowluhu tacala alla qowlkiisa uu yidhi qowl waxaa tidhaha inamaa in kale mehe ana anugu mudirun baan ahay mid digaan ahay oo qofkii maaragtay xaqa qaadan waaya naar maaragtay uga diga wamaa min ilaahin ku xaq lagu caabudaayana ma jiro ila allah allihii weynaa ma ogiye alwaaxidu ee keliga ahaa alqahaaru ee wax qahriyay iyo wa qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi maa min daabatin ilaa huwa aakhidu binaasiyatiha daabadi ma jirto ilaa hadday jirtaba alla wuxuu hayaa foodeedu hayaa macnaha qabdadiisay ku jirtaa oo maaragtay maamulkeedu gacanta alluu ku jira meelna uga bixi mayso iyo wa qowluhu tacala alla qowlkiisa uu yidhi yaa macshara aljini walins in istatactum an tanfuduu min aqtaari asamaawaati waalardi fanfuduu laa tanfuduuna ilaa bisulطaan alla qowlkiisa uu yidhi jini iyo insiyow haddii aad awoodaan inaad ka baxdaan samooyinka iyo dhulka jihooyinkiisa haddaad maaragtay awoodaan inaad ka baxdaan fanfuduu ka baxa laa tanfuduuna bixi maysaan ilaa bisulطaanin xoog iyo tasalud aad leedihiin moogiye taasna waxay heli karaan ma aha sababtoo ah naftooda waxay u hantaan ma jiro nafci iyo duri midnaba uma hantaan naftooda marka kama bixi karaan maaragtay maamulka alla kama bixi karaan marka qahrigii bay ku hoos jiraan qahriga allay ku hoos jiraan iyo wakayru dalika min alaayaat ayaa ku tusinaaya in alla uu khalqigiisa uu ka sareeyo qahri ahaan oo uu qahrinaayo ma daliilu dalika min asunna culuwi qahriga waxaa ku tusinayaa muxuu yahay oo sunadii ka mida waa macnaha su-aasha sagaal iyo lixdanaad waa jawaabteeduna waxay tahay adilatuhu min asunati culuwi qahriga adilada ku tusinaysa oo sunadii kamida kahiiratun way badanta minhaa qowluhu sal ll sl yaa ka mid a acuudu bika min shari kuli daabatin anta aakhidun binaasiyatiha allo waxaan kaa magan galayaa daabad kasta ee dhulka ku socotaa oo adigu aad maaragtay hayso foodeeda oo tasarufkeeda aad adigu leedahay xadiidka muslim baa wariyey marka qahrigii bay ku hoos jiraan waay iyo wa qowluhu sala allahu alay slam qowlkii rasuulka sal slm uu yidhi allaahumma yaa allahu allow innii anugu cabduka addoonkaadii baan ahay wabnu cabdika addoonkaadii kii uu sii dhalay baan ahay wabnu amatika addoontii adigu aad lahayd addoontaadii yaan maaragtay wiilkeedii ahay anugu dee un addoon unbaa dhashay aabay hooy u leey qof walba naasiyatii biyadika aniga foodayda gacantaydii ku jirtaa macnaha awood malihi iyo xeelad aan uga baxo maaragtay xukumkaada quwo aan wax ku qabsadana malihi waay laa xawla walaa quwata ila bika waay nasiyati biyadi hadii la yihahdo marka qahrigii alla lagu hoos jiraa maadin fiya xukmuka waxaa igu fulaya aniga xukunkaadii baa igu fulaya kii amarka ahaayo sharciga ahaa iyo kii kowniga ahaa meel ugama bixi karo ama hala ishalaago ama hala nooleeyo qofkii ama wax hala siiyo ama wax loo diiday kama bixi karo xukunka alle cadlun fiya qadaa'uka waxaa igu maaratay gar ah oo cadaalad igu ah xukunka adugu aad xukunto waxaad ii qadartay waa cadaalad alxadiid marka xadiidka waxaa weriyey imaam axmed baa weriyey wa qowluhu sala اllah alay slama rasuulka sal slm qowlkiisuu yihi inaka taqdii walaa yuqdaa calayka allow adigu waxbaad xukumtaa yani wixii aad doonto waad xukumtaa walaa yuqdaa calayka adiga samaarata laguma xukumo walaa raadda limaa qadayta macnaheed uu yahay macnaa wixi aad xukunta lama celin karo xukunkaadan wax ka daba imaan kara ma jiraan inahu shanigu iyo arrinku wuxuu yahay laa yadilu man waalayta allow qofka adigu aad jeclaato ood xiriiriso lama dullayn karo yani aakhira ama adduunya aakhiraba lama dullayn karo qofka alla uu jecel yahay oo isagu maaratay yani u dhow yahay maarata uu jecel yahay qof maarata dulaysan kara ma jiro walaa yacizu man caadayta cizana uma sugnaato qofa adigu la collaytanta allow adduunyo iyo aakhiraba marka wuxuu doona adduunya ha haysto nicmo kasta ha haysto laakiin waxaas wax macnala ma aha qofkii all colla ah sharaf uma taalo sharaf ma leh wakayru dalika kathiir iyo kaa keyrkiis waa badan yihin macnaha axaadiistu way badan tahay adiladu way badan tahay ku tusinaysa su-aasha toddobaatanaad waxay leedahay maa daliilu culuwi shani wama aladii yajibu nafyu can illahi caza wajala waxaan soo dhamaynay hadda soo marnay culuwu daadkii la dhahay ama culuwu fowqiya iyo culuwu qahrkii la dhahay labadaasan soo dhamaynay kan saddexaadii waa maxay waa culuwu shani wax la yihahdo arrinka alle inuu sareeyo shaniga alle inuu sareeyo daliilka kutusinayo muxuu yahay ma daliilu culuwi shani wama aladii yajibu nafyu can illahi caza wajala maxayse tahay maxaase waajiba in alle laga anfiyo oo laga nasaho caza wajal jawaabtu waxay tahay iclam waxaad ogaataa buu leeyahay shiikhu ana culuwa shani shaniga alle sarayntiisu huwa maa tadamanahu ismuhu alquduusu asalaamu alkabiiru mutacaal magaca alle ee alquduus la yidhah waa kii daahirka ahaa assalaamu macnaha nuqsaanyaal oo dhan ka nabadgalay alkabiiru ee weynaa almutacaal ee maaratay ee sareeya iyo ma fi macnaha magacyada maaragtay magacyada maaragtay waxaa macaanidaas ay ku jiraan oo dhan kulligood waxay kutusinayaan macnaha culuwu shani bay kutusinayaan marka culuwu shani lagu sheegaayo waa asmaada noocaas oo kale macaanidaas xambaarsan waxa ku guda jira waay wastalzamathu oo ay iyadana ma laasimsanayso jamiicu sifaati kamaalihi wanucuutu ka jalaalihi tilmaamaha alle maaragtay ee dhamaystiran iyo maaratay tilmaamaha weynida marka tilmaamo dhamaystirnaan iyo tilmaamo weyni baa jira dhammaantood waxay laasimsanayaan waay fatacaala fi axadiyatihi kelimadiisu alla maaratay ka sareeyaa an yakuuna ligayrihi mulkun aw qistun minhu in maarata alle waxaan hayni ay adduunkan ku leeyihiin wax hanasho ah ama qeyb kamid a hanashadii aw yakuuna cawnan lahu ama maaragtay waxaasi ay noqdaan kuwa alla u kaalmeeya aw dahiiran cawnkiila macno tahay kuwa alla maaragtay u kaalmeeya aw shafiican ama maarata shafaacadoodu ay khasab tahay in la aqbalo cindahu biduuni idnihi idan la-aan aw calayhi yujiiru macnaha alle wax ka badbaadin kara marka alla uu ka sareeya in waxaas marka ay macnaha jiraan waa suuratu saba qul idcu aladiina zacamtum min duuni illah laa yamlikuuna mihqaala daratin fi اsamaawaati walaa fi اlard wma lahum fiihima min shirki wma lahu minhum min dahiir walaa tanfacu الshafaacatu cindahu ila liman adina lah macnaha inaanay khalqiga waxba ku lahayn yaa la ishaaray wa tacaala allana waa uu sareeyaa fii cadamatihi weynidiisa iyo kibriyaa'ihi yani kibirkiisii iyo malakuutihi wa jabaruutihi yani mulkigiisi hanashadiisii iyo maaratay weynidiisii cadamadiisii an yakuuna wuxuu ka sareeyaa inay isaga u ahaadaan lahu munaasicun wax maaratay la tartami kara aw muqaalibun aw waliyun ku maarata u gargaara min adulli dullinimo darteed aw nasiirun ama mid u gargaara inuu leeyahay alla marka male waxaasoo dhan wa tacaala allan waa uu sareeyaa fii samadiyatihi tilmaantiisa samadiyada ah oo inuu maaragtay yani laa jawfa lahu lagu fasiray mathalan oo aanu qofna u baahnayn uu hani uu ka yahay khalqigiisa khalqiguna ay u baahan yihiin cani saaxibati buu alla uu ka hani yahay uu ka deeqtoon yahay oo uu ka sareeyaa inuu maarata haween yeesho walwaladi ilmo walwaalidi mid wax dhalay wاlkufuwi wax lamid ah wالnadiiri wax shabaha inuu yeeshu alla ka sareeya sababto waa asamad waay kan loo qasdana waa lagu fasira xawaaijta loola qasdo waan soo marna hadda ka hor wa tacaala allana waa uu sareeya fi kamaali xayaatihi wa quyuumiyatihi wa qudratihi yani dhamaystirnaanta noloshiisa iyo inuu wax walba u taagan yahay iyo awoodiisa dhamaystirnaanteeda wuxuu alla ka sareeyaa can ilmowti wasinati wannawmi dhimasho iyo wixii shabaha oo ah yani gama iyo hurdo iyo watacabi walicyaai daal iyo noog wa tacaala wuu sareeyaa alleh fii kamaali cilmihi yani cilmigiisa dhamaystirnaantiisa wuxuu ka sareeyaa alleh can ilgaflati wanisyaani inuu wax haafil ka noqdo wax ka maqnaadaan isaga ama uu wax halmaamo wa can cuzuubi mithqaali daratin can cilmihi fi lardi aw fi samaa ama ay maaratay wax ka maqnaadaan wax maaratay dhuracaso miisaankeedoo kale ah inay cilmiga alle ay ka maqnaadaan waxaas yari sidaa u yari ama dhulka ha ku jiraan ama cirkaba ha jiraane wax ka qarsoomi kara allama jiraan intay doonaan ba ha yaraadaane wa tacaala alla waa uu sareeyaa fii kamaali xikmatihi wa xamdihi yani xikmadiisa iyo maaratay mahdintiisa dhamaystirnaanteeda yo wuxuu ka sareeyaa alleh can khalqi shayin cabatha inuu wax u abuuro macna la-aan xikmad daro wacan tarki khalqi khalqigana inuu faraha ka qaado oo khalqigii iska dhaafo sudan iyadoon wax la faraynin oo sii daysan bilaa amrin walaa nahyin on waxna la faraynin waxna laga reebaynin walaa bacthin walaa jazaa oon lasoo saaraynin oon la abaalmarinaynin wa tacaala alla waa u sareeyaa fii kamaali cadlihi cadaaladiisa dhamaystirnaanteedu wuxuu ka sareeyaa an an yadlima axad inuu qof dulmiyo mithqaala daratin wax dhuracsa miisaankeedoo kale inuu dulmiyo yuu alla ka sareeyaa oo an yahdimahu inuu k maaratay ka nuqsaamiyo shayan min xasanaatihi wixuu samaystay oo wanaag ahaa wax kamid inuu ka nuqsaamiyo wa tacaala alla waa u sareeyaa fii kamaali hinaahu hodantinimadiisa dhamaystirnaanteeda yuu wuxuu alla ka sareeyaa can an yuطcama in la quudiyo asaga oo yursaq ama la arsuqo oo yaftaqir ama uu baahdo ilaa gayrihi waxaa isaga ahayn qolo kale inuu baahdo fii shayin waxna wax uu u baahan yahay mal alle wa tacaala alla waa uu sareeyaa fii jamiici maa wasafa bihi nafsahu waxallo wixii naftiisa uu ku tilmaamay dhammaantood wawasafahu bihi rasuulu rasuulkiisuna uu maarata ku tilmaamay sala alla alay slam can itactiil buu alla ka sareeyaa in tilmaamihiisii laga siibo aw atamhiili ama khalqigiisa loo ekeysiiyo intaba maaragtay waa uu ka sareeya alle wa tacaala waa uu sareeya alle subxaanahu dheh alle waa uu ka nasahan yahay wa bixamdihi iyadoo mahadintiisina lala qabo caza wajalla maarata alle waa haalib noqday waana uu maaragtay weynaaye wa tabaaraka wa tacaala khayrkiisaa batay waa uu weynaaday wa tanazaha wa taqadasa waa uu ka maaragtay ka nasahan yahay u ka hufan yahay can kuli maa yunaafii ilaahiyatahu waxallo wixii ka hor imaanaya in macbuudnimada macnaha in isaga in la caabudo ay xaq tahay oo keligiis uu cibaadada uu leeyahay oo rububiyatii inuu maaratay rabbinimada isagu uu leeyahay macnaha waa hanashadii iyo abuuridii iyo tasarufkii ama wa asmaa'i lxusnaa iyo macnaha wax anfinaya inay jiraan magacihiisii uu wanaagsanaa iyo wasifaatihi alculaa tilmaamihiisii sarsareeyey walahu lmathalu aclaa ya alla uu yidhi alla waxa uu leeyahay sifa sare iyo waxuu ku muta alleh samooyinka iyo dhulkaba fi samaawaati walard walahu lmathalu aclaa fi samaawaati walard wahuwa alcasiizu alxakiimu waana adkaade falsan marka almathalu aclaa asifatu culya baa laga wadaa waxaa kaloo lagu fasira almathalu aclaa alikhlaasu watawxiid saafi garayn iyo alla oo la keli yeelo wanusuusu lwaxyi min alkitaabi wasunati fi hada albaabi macluumatun mafhuumatun maca katratiha wa shuhratiha nusuustii waxyiga ee qur-aankii sunadii ah ee baabkan kusoo aroortay culuwi maaragtay shaniga waa la yaqaanaaho waa la fahamsan yahay iyadoo aada u badan oo haddana caan ah wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online